جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaaka aan idinkugu haynana waxaa ka mida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ka geysteen qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dowladda silibiyadda ee maraykanka iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa kala hadlay dowladaha dhacabariga afrika sidii dadka reer falastiin loogu soo barakacin lahaa dalalkaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa gurmad afura gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan maqaal uu qoray qoraal soomaaliyeed oo uu ciwaan kaga dhigay saddex arrimood oo sababi kara in wakhti dhow lagu kala baxo dagaalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax isniin ah toddoba-iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ay ka geysteen qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ismaaciil salaad guuleed ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay xarakada bismillaahi araxmaani araxiim diyaaradaha itoobiya oo xasuuqay shacab soomaaliyeed lix iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha maarso sannada labada kun iyo shan iyo labaatanka kadib guuldarradii ka soo gaartay furmaha dagaalka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay dowladda ridada iyadoo kaashanaysa xulafadeeda saliibiyiinta ah geysatay duqeymo fulaynimo ah oo ay ku beegsadeen dadka shacabka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga diyaarado ay leeyihiin saliibiyiinta itoobiya oo fulinaya codsi uga yimid madaxweynaha dowladda ridada xasan gurguurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo wuxuushnimo ah ka geystay wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada dhexe iyagoo dilay shacab isugu jira dumar caruur waayeel hanti fara badanna burburiyey wilaayada shabeellada dhexe waxay diyaaradaha xabashida itoobiya xilligii afurka kadib beegsadeen magaalada ceelbacad waxayna fuustooyin ay ka buuxaan waxyaalo qarxa iyo shidaal ay ku beegsadeen guryo ay ku nool yihiin dad shacab ah waxaana duqaymahaasi lagu dilay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay waxayna kala yihiin kow hooyo aamino aw maxamuud xasan calasow labo hibo barre maxamuud oo afar sanno jir ah saddex haboon barre maxamuud oo shan sanno jir ah degmada jilib ee jubbada dhexe waxay diyaaradaha cadowgu xilli saq dhexe ah beegsadeen suuqa qudaarta ee al aqsa dhismaha jaamacadda alqima iyo guryo ay shacab deggan yihiin marka laga yimaado khasaaraha hantiyadeed waxaa duqayntaasi ku dhaawacmay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaasi oo kale ah kow hooyo maryan cabdulaahi labo saynab cabdirasaaq xasan oo shan sanno jir ah saddex bushro cabdirasaaq xasan oo siddeed sanno jir ah dhanka wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose diyaaradaha itoobiyaanka ayaa duqeeyey degmada awdheeg leh oo shalay mujaahidiintu kala wareegeen maleeshiyaadka ridada ah duqayntan waxay cadowgu ku beegsadeen guri ay dad shacab ah degganaayeen waxayna ku dileen kow ayeeya xaajiye faadumo axmed macalin cumarow oo lixdan iyo laba sanno jir ah labo awowa nuur macalin cumarow oo lixdan sanno jir ah saddex mukhtaar maxamed axmed oo toddobiyo toban sanno jir ah sidoo kale diyaaradaha siliibiyiinta itoobiya ee fulinaya codsiga xasan gurguurte ayaa laba qof oo shacab ah oo beeraley ah ku dilay duqaynay ka geysteen beeraha deegaanka daarisalaam ee hoos tagta degmada awdheeg leh waxayna kala yihiin kow maxamed cali abow oo labiyo labaatan sanno jir ah labo cabdicasiis maxamed cabdulle axmed oo labiyo toban sanno jir ah duqaymahan ay geysanayaan saliibiyiinta itoobiya laguna beegsanayo shacabka soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa xilli murtadiinta dabadhilifka u ah saliibiyiintu ay ku jabeen furmaha dagaalka mujaahidiintuna ay xoreeyeen degmooyin iyo deegaano badan oo dib loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u tacsiyeynaysaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday duqeymaha saliibiyiinta itoobiya waxayna allah uga baryaysaa inuu jannadiisa ku abaalmariyo ehelkoodana sabar ku irsaaqo inta dhaawacanna waxaan u rajaynaynaa inuu allah caafimaad siiyo intii ku hanti beeshana uu allah beddel khayr qaba siiyo dadka soomaaliyeed waxaa marba marka ka dambaysa u sii caddaanaysa cadaawadda iyo naceebka ay xasan gurguurte iyo maamulkiisa u qabaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoo horey u xaraashtay khayraadkii dalka boobay hantidii guud iyo midii gaarka aheyd ee shacabka haddana u adeegsanaya diyaaradaha siliibiyiinta itoobiya oo ah cadowga soo jireynka ah ee ummadda soomaaliyeed si ay u xasuuqaan shacabka una burburiyaan hantidooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay hubka u qaataan sidii la ysaga difaaci lahaa isbahaysiga gaalada ee isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta gaar ahaan dhallinyarada waxaa saaran waajib ah inay difaacaan diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe warbixintan waxaa inoo hayay cabdulqaadir rabbaani
على المعتدي كالله يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام
kataaiba al-ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan qaybtiisa koowaad oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka boos hareeri ee wilaayada shabeellada dhexe مرة دفع مرة لا تبهروا عصبة الاشرار خلوا السهم تخترق نحره خلوا دمهم تسيل انهار weerarkan ayay mujaahidiinta ku dileen askar kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen halka sidoo kale maleeshiyaadka laga soo furtay qoryihii ay ku dagaalgalayeen هم تخترق نحره خلوا دمهم تسيل maleeshiyaadka la laayay kuwii ka soo haray oo lagu baxsaday dhulka hawdka ah ee deegaanka boos hareeri ayaa markii dambe waxay u baxsadeen goobihii laga soo abaabulay معتدي كالله يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام
gabagabada muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa dhammaan qoryihii iyo saadkii ciidan oo ay mujaahidiintu ka daadsadeen cadowga allah
والموت باع يسطني حارة من نهو يوم الحساب النار وقتنا يجرع الحاصرة عدونا الغاشم الغدار والموت
dowladda silibiyadda ee maraykanka iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa kala hadlay dowladaha dhacabariga afrika sidii dadka reer falastiin loogu soo barakacin lahaa dalalkaas waxaa warbixintan inoo haya nuur cali warsame abowshayba warbixinay daabacday wakaaladda wararka associated press ayaa sheegtay in dowladda maraykanka iyo maamulka yuhuuddu ay wadahadallo qarsoodiha la yeesheen madax ka socota saddex xukuumadood oo bariga afrika qayb ka ah kuwaas oo kale ah suudaan soomaaliya iyo maamulka somalilan si loogu barakiciyo dadka falastiiniyiinta ah ee ka soo jeeda khaza wakaalada wararka e b ayaa tilmaantay in mas-uuliyiin maraykan iyo yuhuud isugu jira oo codsaday in magacyadooda aan la shaacin ay xaqiijiyeen wadahadallada la xiriira suudaan soomaaliya iyo somalilan inkastoo saraakiisha soomaalida iyo somalilan ay sheegeen inaysan wax hog ah ka hinin arrintaasi mas-uuliyiinta suudaan ayaa la sheegay inay diideen soo jeedinta maraykanka iyo maamulka yuhuudda halka aan weli caddayn heerka ay gaarsiisan yihiin wadahadallada la xiriira soomaaliya iyo somalilan warbixinta a b waxay sidoo kale xustay in wadahadalladan ay bilowdeen bil ka hor kadib markii madaxweynaha dowladda kaafirada maraykanka saliibiga donald trump uu soo jeediyey qorshe la xiriira la wareegidda dhulka khaza iyo barakacinta falastiiniyiinta qorshahan ayaa si weyn loogu diiday bariga dhexe waxaana lagu tilmaamay mid la mid ah xasuuq qowmiyadeed mas-uuliyiinta maamulka yuhuudda ee dhulka falastiin xooga ku haysta ayaan weli si rasmi a uga hadlin warbixintan balse wasiirka maaliyadda maamulkaasi yuhuudka lagu magacaabo basel zumarut oo ah nin si weyn u taageera barakacinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in yuhuuddu ay doonayso inay hesho dalal u ogolaanaya in falastiiniyiintu ay u guuraan wuxuu sidoo kale xusay in yuhuuddu ay diyaarinayso waax barakicin ah oo aad u weyn oo ka tirsan wasaaradda difaaca tamar qarmuud oo ah bare sare oo ka tirsan machadka dooxa ee tacliinta sare ayaa sheegay in barakicinta qasabka ah ee falastiiniyiinta ay tahay xariiq cas oo aan la gudbi karin wuxuu ugu baaqay dowladaha caalamka inay joojiyaan wadahadallada la xiriira qorshahan gaar ahaan dalalka afrika oo weli la tacaalaya dhibaatooyin taariikheed oo ka dhashay gumaysigii reer yurub suudaan iyo soomaaliya weli waxaa saameyn ku leh dagaallo ay sabab u yihiin cawaaqibtii gumaysiga mana ahan in yuhuuddu ay u isticmaasho qorshaheeda gurcan ayuu yidhi qarmuud warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo warar soo baxaya isbuucyadii lasoo dhaafay ay sheegeen in madaxda ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada somalilan shiriir qarsoodi ay la yeesheen madaxa ka socota maamulka yuhuudda wararkaasoo sheegaya in maamulka yuhuudda uu kala hadlay madaxda murtadiinta siday u ogolaan lahaayeen qorshahan gurcan ee loo maleegayo dadka muslimiinta reer falastiin mahadsanid abushaybaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya casaam carafaad warbixintan haynoo faahfaahiya dadka shacabka ah oo baanaanbax ka dhigayay xaafadda soonakey ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa risaas oo dooga qaaday maleeshiyaad ka tirsan riddada dadkan oo ka cabanaya dhulboob ay kooxda riddada ay ku hayso ayaa waxaa risaastaasi ku dhintay laba ruux oo shacab ah afar kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay waxaa ku jiray gabar yar oo ka mid ahayd dadka ay laayeen maleeshiyaadka riddada mid ka mid a haweeneyda xaafadaasi ayaa ka warbixisay dhacdadan lagu dilay dadka shacabka ah dhacdadaanu mid maanta kow nugu ah ma ahan anigaan hadda hadlaaya ugu qabsata guri anoo joogaan maqlasa waxan markaan guriga ku baxan waxaan u taga carruur la layhaayo ka dhici markaan magaan shan iyo toban xabadooda laygu riday hadda keliyama waxba laygagama qaban maxaa tidhaahay xaafadda soonakey oo aan ahayn maxay aheetay dhul dowlo oo maxay aheetay xumeeshi la duushay oo aheeda ilahay kumaxerada curyaameynta ayaa nagula soo fasaxo nagula soo daloolshay oo nagula dhacaa hal gabaroo hadli karta ama hal habaroo hadli karta ma jirto xabadaa noogula jawaabaa waxaa noogu jawaabaysa degmada hodon waxaan isu sookayna raacaan yoomiye waxay noo yihiin afar iyo labaatan saac dhibbanaan nahay meeshaan wixii ka dhaca dad walbow ogow dhibbanaan nahay afar iyo labaatan saac waa cawayo maalin ciidanka labada dhinac naga degan degdega noogala qaado ciidanka labada dhinac naga degan degdega noogala qaado haddaan nagala qaado waa ku shahiidaynaa shahiidaan nahay war ma ku shahiidaynaa shahiid ma ku shahiidaynaa shahiid waa shahiidaynaa waa shahiidaynaa waa shahiidaynaa waa shahiidaynaa iyo hooyaka saddex qofoodaa naga dhaawaca oo hadda qof waa dhimata ley afar qofood waaye ma fahantay dhimashada anigu nadartu ma dhihin laakiin waxaa nadartu iriyaan sheegaa dhibaatada anaan haysata ma hooyana maan hergalno soonqaadaa la joogaa muslimaan hay leeyihiin muslimnima waa dhammaatay taasaad iga geyhi waa dhimasho waxaan dhowrahayna ma leh maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho kusii kordhayay dilalka maleeshiyaadka riddada ay u geysanayeen dadka shacabka iyadoona arrintaasi ay daba socoto dhulboob xoogan ay kooxda riddada ay ka wado magaalada muqdisho ee duleedkeeda halkaasoo ay ka baarakicinayaan shacabka muslimiinta ah ee dhulkaasi deganaa mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa gurmad afura gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas waa kan anas al ansaari oo warbixintan inoo haya afurintan ayaa loo sameeyey qaar ka mid a dadka danta yar ee ku dhaqan degmada ceelbuur waxayna iskugu jireen raashin noocyadiisa kala duwan mid ka mida guddigii howsha afurinta loo xilsaaray ayaa ka warbixiyey tirada dadka raashinka la siiyey iyo cidda ka qayb qaadatay afurintan بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد إن شاء الله meeshaan galabta waxaa lagu qaybinaa raashin ayaa lagu qaybinaa dadka masaakiinta oo aan furi karin ee, loogu talagalay Ee, dadka loogu talagalo waa soddon qofood ee, galabta insha allah waana sii soc doontaa arrintan waxaa iska kaashaday ee, maamulka iyo maaragtay ganacsatada iyo guddiga maaragtay afurinta ayaa iska kaashaday ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ilaahay noo suurtogeliyey waxaana bilaabatay shanta bisha ay bilaabatay maanta koo iyo tobantaa bishana waa la qaybiyey insha allahu waana soco doontaa oo maalmaha soo socdana shaqadaas way soco doontaa haddii alla idmo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala dadkii la baxay sadaqadaas ilaahay subxaana wa tacaalaa eh, meeshay ka qaadan wax ka khayr badan allaha u siiyo wax ka badan allaha ugu bedelo Een, waxaan kaloo maaragtay ka codsanaynaa dadka maaragtay ganacsatada iyo dadka ilaahay su- allah subxaana wa tacaala wax siiyana in dadka masaakiinta ay u afuriyaan qeybo badan ayaa dhiman taasna waa ka codsanaynaa marka insha allahu kelmadiina intaas ay ku eg tahay sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaan mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey maanta waxaan qaadannay rubac bura rubac beriisa keelo timira keelo basta caag saliida alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa nabadan iyo nicmadan asagu noo keenay inta islaamana allaha qawiyeeyo meelay gashaanba kuwa ku guulaysta allaha ka dhigo kufaartana wixii loogu taga kuwa ku jaba allaha ka dhigo annakana wixii nala siiyey annaha noo daaweeyo wixii keenana meel fudud allaha ka soo siiyo ilaahay idankiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ساقة محمد وهلي حلي فيه حاف سكر حاف برع حاف بريس عاك سريدة كيلة تمرة كيلة باستا هذا وانا الله قبته مال الله مهي جوان عاك تكوس الله قريب حقنا كر الله كريم هذا وانا عاك تكوس بسم الله waxaan u jooga degmada ceelbuur magacaygu waa umu ibraahiim meeshaan maanta waxaa nagula siiyey raashin oo sadaqo ah aniga baan iska hadlo aniga waxaan qaatay haaf bura haaf bariisa haaf sokora laba aagoo saliida iyo shan kiiloo timira ilaahay wixiina siiyey ajir ha siiyo gaaladana allah naga jabsho ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gaalada naga jabsho meel walbay joogaan muslimiintana uu guuleeyo wixii sadaqadan la baxana ilaahay ajir ha ka siiyo insha allah bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa filsooda magaaladan jooga waa aalbuur waxaana la siiyey rubac bur rubac sokor rubac bariisa caag saliida kiilo timir kiilo baastaa wixii dhiibtay sadaqo allah uga dhigo gaaladan allah jabsho muslimiintana kor allah ka dhigo afurinta dadka masaakiinta ee ku dhaqan degmada ceelbuur ayaa sanad kasta waxaa lagu afuriyaa gudaha degmada iyadoona raashinkan ay bixiyaan dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galgaduud mahadsanid anas ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan maqaal uu qoray qoraal soomaaliyeed oo uu ciwaan kaga dhigay saddex arrimood oo sababi kara in waqti dhow lagu kala baxo dagaalka soomaaliya faysal mahad soomaali ayaa inoo haya akhristaha sharafta badanow weli ma isweydiisay sababta dalkeenna hooyo muddada dheer dagaalka ugu socdo ma ka fakartay waxa uu salka ku hayo hardanka caalamiga ah ee ka holcaya waddanka naftaada ma kala sheekaysatay sababta ay malaayiin qof oo Soomaali ah qaxooti ugu yihiin dalal shisheeye mase og tahay hadda in la joogo wakhtigii lagu kala bixi lahaa dagaalka ka socda waddanka ee u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda dhammaan su'aalahan waa kuwo ay tahay inuu maan miyir leh ku lafaguro qof kasta oo muwaadin ah oo jooga dalka ama sideeda oo kale ku nool qurbo dareen ku joog ah soomaalidu waxay tidhaahdaa kalabax kitaabka ayaa qaba waxaan maqaalkan kooban diiradda ku saarayaa saddex arrimood oo mar dhow sababi kara inay kala adkaadaan xarakada al-shabaab iyo dowladda federaalka oo muddo dheer dagaalamaya balse intaan qodobadaasi tilmaamin natiijadoodana aan soo ururin waxaan ka sii afeefanayaa akhriste in aadan iiga tashan hadallo u hiilinaya dhinaca aad hiyiga u hayso dowladda ama al-shabaab midkuu doonaba ha noqdee keliya waxaad iga sugtaa xaqiiq cadaalad iyo ixlaan waxaadna ogaataa qalinku inuu ammaano yahay aqoonyahankuna inuu sheeko fikshan qiyaali ah kaaga sheekeeyo ama kaaga warramo keliya waxyaabaha lagu majeeran karo cidda aad la jaalka tahay waxaa kaaga muhiimsan inaad ogaato xaqiiqada dhabta ah arrinta koowaad xujada diineed iyo cidda ku gacan saraysa lixii labaatankii janawari sannaddii laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaa hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirweyne ay dowladda isugu keentay culimo soomaaliyeed oo isugu jirta daljoog iyo qurbajoog si ay sharciyad ugu sameeyaan dagaalka caalamiga ah ee ay xukuumadda iyo beesha caalamka kula jiraan kooxda mayalka adag ee al-shabaab waxay culimmadu soo saareen war murtiyeed ay ku xalaaleeyeen dagaalka al-shabaab iyagoo kooxda ku tilmaamay inay la mid tahay kooxihii ku baxay khilaafadii cali bin abidaalib al-shabaab iyaguna shirweyne ay ku marti qaadeen culimmada dalka joogta oo dhacay shan iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo labiyo labaatan waxay fadwoodeen in dowladdu ay ka baxday islaamka oo ay gallada ku garab siisay duulaanka lagu soo qaaday dalka inay banaysatay dhiigga qof kasta oo ku jihaada gaalada iyo inay hantida muslimiinta iyo khayraadkooda beelaha uga dhigtay gaalada iyo qodobo kale oo badan waa muhiim inaad fahamto doodda diineed si aan garnaqsi ugu samayno labada dhinac eedda loo jeediyey al-shabaab waxay uga jawaabeen isla shirkoodii oo waxay sheegeen inay yihiin dad dagaal kula jira gaalo soo duushay iyo dabadhilifyo la socda waxay iska fogeeyeen magaca khawaarij oo waxay xuseen qolada khawaarijta la yidhaahdo inay leeyihiin qayxitaan uu sheegay suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaata e kaasoo ah khawaarijtu waxay dilaan islaamka gaaladana way isaga tagaan sidaa darteed waxay tilmaameen inay si isku mid ah u dilaan gaalada iyo kuwa la socda cadeymahoodana ay joogto u baahiyaan tan kale wadaadadoodu waxay ku doodayaan in dowladda xasan sheekh aysan la mid ahayn dowladdii cali bin abidaalib una dhoweyn qofkii la meel dhigana uu ku dambaabayo dowladdu marnaba sida kooxda ugama jawaabin eedeymaha culus ee loo jeediyey ee aan kor ku soo xusay beddelkeedana way ku faantaa qodobadaasi lagu eedeeyey oo ay ka mid yihiin inay gaalo u garabsanayso dagaalka inay ku dhaqanto qaanuun ka soo horjeeda diinta islaamka iyo xeerka ciqaabta sida dhowr jeer aad ka maqasheen sheekh cali wajiis sheekh bashiir axmed salaad xamse cabdibarre iyo abuukaatee dudaaye oo isagu ka tirsan garsoorka dowladda dhammaantood waxay sheegeen dastuurka iyo xeerka ciqaabta inay ka buuxaan qodobo gaalnimo ah arrintan waa midda keentay in dadka soomaaliyeed ay taageeri waayaan dowladda maadaama ay si cad uga muuqdaan loo jeediyey mararka qaar haddii aad isku daydid inaad justification u samaysid dowladda way kugu adkaanaysaa waayo iyadaaba ku faanaysa waxay al-shabaab ku eedaynayaan natiijada xujooyinka iyo xoogganaanta afkaaraha dowladda iyo al-shabaab waxaan labada dhinac ku sameeyey qiimayn aad u gundheer waxaan isbarbardhig ku sameeyey ciidamada uu mid walba soo saaray saddexdii sane ee laga soo gudbay waxaan daawaday muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta dowladda iyo midda al-shabaab waxaa ii soo baxday in kooxda al-sarraaca ah ay dhallinyaradu aad ugu biirayaan kuwaasoo ay ku jiraan dad laga yaqaano bulshada dhexdeeda waxaan xaqiiqsaday hadal uu madaxweynaha siiyey warbaahinta reer galbeedka bishii februari ee sannadkii lasoo dhaafay laba kun iyo afar iyo labaatan oo uu ku sheegay in m o u-gii muuse iyo abiy ee badda uu fursad siiyey al-shabaab kuna biireen ciidan cusub oo u dhexeeya lix kun ilaa siddeed kun waxaan la yaabay fiidiyow ay kooxda baahisay toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii oo ay ka soo muuqdeen askar qiyaastii kun ilaa laba kun oo cusub taasina waxaan u sababayn karaa dowladda oo looga dheereeyey xujada diineed maanta al-shabaab uma muuqdaan kuwa ay hayso baahi ciidan oo la mid a midda ay wajahaysa dowladda waxaan arkay khudbad uu taliyaha ciidanka lugta ee dowladda uu ka jeediyey agaarka buulo barde ee gobolka hiiraan taliyihii wuxuu la hadlayaa maleeshiya beeleed la soo ururiyey wuxuu ku celcelinayaa dowladda idinka ayay idinku tashanaysaa rasaas keliya ayaan idin awoodnaa qodobka labaad danaha itoobiya iyo cidda fulinaysa itoobiya oo ah dowlad naga haysata dhul iyo khayraad ballaaran ciidamana ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna dalkeenna ka leedahay istaraatiijiyad qoran oo ay madaxdeedu iska dhexleeyeen dhowr qarni oo xidhiir ah taasoo ku salaysan habkii ay ku hanan lahaayeen badda dheer ee soomaaliya dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa qurbaha ku nool waxay aaminsan yihiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu meel uga dhacay qarannimada soomaaliya kadib markii uu ankara ku saxiixay heshiis etoobiya u oggolaanaya inay degto lana wareegto badda soomaaliya socdaalkii uu abiy ku yimid muqdisho toddobaiyo labaatankii februari sannadkan laba kun iyo shan iyo labaatan wuxuu wadnaha ka toogtay qof walba oo Soomaali ah oo ka qiirooday MOU-gii uu Muuse saxiixay una guuxay hadalladii diidmada ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh laakiin adeerkay Xasan kun jeer ayuu ka daray abtigay Muuse sababtoo ah wuxuu abiy geeyey xeebta Muqdisho tallaabadaasna waxay ahayd mid xanuun badan oo ka fajcisay Soomaalida damiirka leh dhanka kalena ku farxeen shacabka Itoobiya sida lagu arki karay baraha bulshada kaaga sii darane waxaa abiy hortiisa lagu dilay wiil Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhalintii ku dabaalanaya xeebta ee ku mudaharaaday ninka Itoobiyaanka ah meesha ay sidaa u dhaqantay dowladda al-shabaab waxay aad uga soo horjeesteen safarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay la wareegeen magaalada Balcad oo maalintaasi lagu waday in dalxiis ahaan loo geeyo wafdiga Abiy Axmed garoonka diyaaradaha Muqdisho ayay sidoo kale duqeeyeen dowladda federaalka waxay hadda Itoobiya u aragtaa walaal iyo waalid aan si naba looga maarmi karin sida laga dheehanayay boorarkii abiy lagu soo dhoweynayay oo qaarkood lagu qoray inuu yahay aabbihii Afrika waraysi uu toddobaadkii tegay siiyey b b c wuxuu wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ku qiray in etoobiyaanku ay gacan ka siiyeen dagaalka shabeellada dhexe ka haysta oo ay halkaasi duqaymo ka geysteen walow uusan sheegin natiijada duqaymahaasi balse al-shabaab waxay etoobiyaanka u arkaan cadowga koowaad ee ummadda wayna la dagaalamaan abuu cubayda oo ah hogaamiyaha xarakada ayaana dhagaystay khudbad uu ka jeediyey shir uu bishii lasoo dhaafay la yeeshay guddoomiye goboleedyada maamulkiisa wuxuu meel cad ka istaagay xabashida dowladdana wuxuu ku eedeeyey niman liita oo wax walba beec ay ka yihiin kolay ku tahay badda wuxuuna soomaalida ugu baaqay inay ku garabsiiyaan difaaca waddanka labada dhinac iyo meesha ay ka kala taagan yihiin Itoobiyaanka ayaa ah arrin keenaysa in qofka Soomaaliga ah uu la safto al-shabaab ama ugu yaraan uu ka istaago inuu taageero dawladda maxaa yeelay damiir ahaan bulshada Soomaaliyeed uma cuntamayso in loo caadiyeeyo xiriirka kala dhexeeya xabashida horarka ah waana dhaqan ay kala mid yihiin dadka reer Filistiin maantana ma dhici kartaa in qofka Filistiiniga lagu qanciyo inuu yuhuudda walaalihiis yihiin oo uu qayb ka siiyo badda iyo beriga ay ku nool yihiin jawaabtu waa maya dhab ahaantii dugsashada itoobiya dowladdu waxay ku lumisay dad badan oo taageeri jiray abuukar uumow oo aan wada degannahay stockholm oo aad u difaaci jiray dowladda runtii wuu ooyey maalintii uu arkay sawirka abiy axmed oo taagan xeebta liido wuxuuna igu yidhi war la mid ah hadalkii cabdisaciid sheegay oo ahaa dalkan shabaab cidaan ahayn oo maanta itoobiya ka difaaci kartaa ma jirto markaasaan ku idhi adigu sow dalka ma lihid intuu muusooday ayuu iga tegay isagoo madaxa nuuxnuuxinaya oo amakaagsan arrinta saddexaad ficillada dowladda oo dhiirigelinaya al-shabaab inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu caddeeyey in dowladdu dimuquraadi tahay haddana wuxuu mararka qaar hadallo siyaasadda u badan ka jeediyaa masjid ku yaalla madaxtooyada markaad aragto muuqaalkiisa iyo lebiskiisa aad buu kuu soo jiidanayaa hadalkiisana kaba sii daran wuxuu dadka ku waaniyaa inta badan akhlaaqda wanaagsan haddana waxaad arkaysaa isagoo haween ajnebi ka ah qaabilaya oo xabadka gelinaya sidii jilaayaasha reer hindiya xildhibaan daahir amiin jeysow wuxuu ka mid yahay dadka dhaliilay habdhaqanka noocan ah ee madaxweynaha kadib markuu arkay isagoo qaabkaas aan soo xusay u salaamaya haweenayda abiy axmed safarkiisii ugu dambeeyey ee uu ku tegay magaalada adis ababa sidoo kale waxaa jirta in madaxweynuhu uu dalka norway ka sheegay in diinta islaamku tahay xasarad dhibna ay ku hayso soomaaliya iyo caalamkaba waxaa shaki la'aan ah in arrimahan ay dhiirigelinayaan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo si ficil ah u arkaya waxyaabihii dowladda iyo hoggaankeedii lagu eedeynayey ee diinta ku saabsanaa waxay sidoo kale niyadda ka dilaysaa askariga dowladda ee dagaalka kula jira kooxda wuxuu isku arkayaa askarigu shaqsi calooshu shaqaysta ah oo cid iyo mabda' kale u dagaalamaya wuxuuna askariga shabaabka u qaadanayaa inuu yahay wadaad sababtuna waxay tahay sida uu u dhaqmayo madaxweynaha maxaa xasan sheekh ku kalifay inuu u rukuuco ciidankii kenya ee lagu dilay ceelcadde maxaase ku qasbay inuu ooyo markii uu ka qayb galay aaskii boqoraddii ingiriiska waa su'aalo aan marar badan isweydiiyo balse ilaa hadda jawaab u la'ahay xilliyada qaar waxaan idhaahdaa madaxweynaha way ka hoos baxday hase ahaatee waxaad arkaysaa isagoo markiiba ku kacaya ficil midkii hore ka halis badan waxaad helaysaa gelin isagoo masjid ka hadlaya ama tartan qur'aan soo xidhaya gelin kalena ku sugan hoteel oo hortiisa ay rag iyo haween daansi ku cayaarayaan waxaan u fahmay dowladdu inay doonayso inay qanciso labada dhinac oo ay adag tahay sida lagu raaligeliyo waxaa la doonayaa in beesha caalamka la qanciyo oo loo muujiyo dimuqraadiyad dhanka kalena waxaa la doonayaa in dadka soomaaliyeed loo muujiyo diinta laakiin waxaa su'aal ah dhinacee daacad loo yahay dhinaceyse loo beenguurayaa waxaa jira allaah ayaa og qof walbana garashadiisa iyo go'aankiisa dagaalka soomaaliya ka socda waa waxa ay reer galbeedka ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada waana dagaal mashruuc ah oo ay danahooda ka arkeen dowladaha Kenya, Ethiopia, Mareykanka iyo reer Yurub. Dagaalka wuxuu lugaha la sii gelayaa labaatan sano marka laga soo ambaqaado sannadkii laba kun iyo lix oo ah xilligii ay dalka ku soo duuleen ciidamada Ethiopia ee uu Mareykanku taageerayay. Inta uu socdo dagaalka, waxaa fashilmay howlgallo caalami ah oo dhaqaale badan lagu bixiyey oo aadaabtii laga lahaa aan la xaqiijin. Waxaa ka mid ah howlgalkii Amisom iyo midkii xigay ee atmis oo labaduba ku guuldaraystay inay meel mariyaan jadwalkii loo dejiyey iyo qorshihii u qornaa oo ay ugu weyneyd inay tirtiraan al-shabaab dhidibadana u taagaan dowlad soomaaliyeed oo leh ciidan isku filan halkii ay ahayd in al-shabaab awooddooda la wiiqo waxaa korortay awooddii kooxda waana tan hadda carcarta la soo baxday ee dib ula wareegaysa dhul ay horay u joogeen ciidanka dowladda ififaalaha wuxuu sheegayaa inuu aad u dhow yahay xilligii lagu kala adkaan lahaa dagaalka soomaaliya beesha caalamka ayaa ka niyad jabtay natiijo la'aanta dagaalka dowladihii reer yurub ee tabantaabinayay filla soomaaliya iyaga ayaa maanta ku sugan hubantila'aan amni kadib markii uu maraykanka uga baxay dagaalka yukrain laguna wargeliyey inay iskood isaga difaacaan duulaannada ruushka ee halista ku ah yurub dowladda federaalka oo u muuqata in looga adkaaday xujada diinta iyo dagaalka fekerka dadka soomaaliyeed oo diidan heshiiska badda lagu siinayo etoobiya aaminsanna in cidda keliya ee maanta xabashida la dagaalami kartaa ay tahay kooxda mintadka ee soomaaliyeed iyo ficilada madaxda dowladda oo tamar u noqonaya al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo aan niyad u hayn dagaalka dhammaan qodobada aan soo tilmaamay ee sababta u noqon kara jabka kama dambaysta ah ee dowladda waa kuwa ka muuqday dalka afghanistaan lix bilood ka hor inta aysan waddanka la wareegin daalibaan sidoo kale in badan oo ka mid ah qodobadaasi waxay ka muuqdeen suuriya lix bilood ka hor inta uusan waddanka isaga cararin bashaar al asad waxay kaloo ka muuqdeen soomaaliya lix bilood ka hor markii muqdisho laga eriyey hogaamiye kooxeedyadii sannadkii laba kun iyo lixdii aadmiguna siduu aawilaa dhaaxba la arkaaye waxaan maqaalkan ku soo gunaanadayaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan hadal uu jeediyey madaxweynihii afghanistaan ashraf khani ka hor inta aanay daalibaan dalka la wareegin hadalka oo lagu taxliiliyey inuu ahaa isha baarid iyo warkaa la mid ah oo uu jeediyey xasan sheekh haddaan ku hormaro afghanistaan wuxuu madaxweyne ashraf khani ku khudbadeeyey in dalka aysan mar dambe ka dhici doonin doorasho qad cagaaran ah oo la qaban doono doorasho qof iyo cod ah xilli uu sidaa odhanayana waa wakhti ay carcar la soo baxeen daalibaan waxaana dhacday in dalka aysan doorasho ka dhicin oo ay la wareegeen daalibaan siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in ashraf uu iskuhaanay hadalkiisii qaybna uu eebbaweyne u qabtay sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa doorashadiisii kadib ku khudbadeeyey in mar dambe aysan doorasho ka dhici doonin teendhada fisyooni afar maalmood ka horna wuu ku soo celiyey xilli ay dardar la soo baxeen mintidiinta haddaba ma laga yaabaa inuu iskuhaanay isagana oo inta dowladda ah ay diyaaradaha dabada qabsadaan la iskuna cidhiiriyo doomaha kalluumaysiga ee xeebta muqdisho yaalla aad buu u mahadsan yahay soomaali warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu